shir isimada ay ku yeesheen garowe ayay kadib ka soo saareen go-aamo ay uga hadlayaan joojintii wasiiradii iyo howlwadeenadii dowladda federaalk looga joojiyey inay kusoo gaari karaan puntland inta ay doorashooyinka socdaan suldaan bashiir muuse koonte oo afka isimada ku hadlayey ayaa go-aanka isimada u akhriyay saxaafadda waxaad la socotaa nin maalin dhoweyd inay soo baxday warqad ka soo baxday wasiirka amniga iyo wasiiro kale warqaddaas oo dhowr qodob ka koobnayd qodobadaas oo qayb ay dadka qaybtiis ay ka biyo diideen arrintaas waxaanu ka samaynay wada tashiyo tiro badan waxaanu la kulannay madaxweynaha hadda talada haya cabdiweli waxaan la kulannay musharaxiinta waxaan la kulannay saraakiisha amniga iyo annaga oo falanqayn dheer kadib waxaa laysla wada gartay in doorashadu inoo ku dhacdo habsami iyo si xasilooni ah waxaa laysla gartay wax allaa wixii aanina qaban oo dadkeenna muwaadiniinteenna iyo muwaadiniinta soomaaliyeed caqabad ku ah in laga saaro meesha waxaa laysla gartay muwaadin kasta oo soomaaliya muwaadin kasta oo reer puntland ah oo aan dembi cad ka gelin puntland inuu xor yahay inuu puntland yimaado howlihiisa ka fushado waxaa kaloo laysla gartay musharaxiintu in ay xor yihiin inay qabsan karaan shirarkooda siyaasadeed iyaga oo mar kasta la shaqaynaya saraakiisha amniga oo loo xilsaaray lana socodsiinaya si wada jir ah nabadgelyada si looga wada shaqeeyo waxaa kaleeto oo laysla gartay in ay jiraan xawaalado bunuug nidaam ku shaqaynayay cid alla ciddii markaasi shaqadooda ama lacag u baahata ama dadku dee kolley waxa weeye waddanka shaqadii way ka socotaaye shaqadii kama joogsane ganacsigii baa socda danihii baa socda muraadadii baa socda waxay soo marayaanin sistamka nidaamka ah xawaaladuu way furan yihiin lamana xiraayo waxyaabaha la sheegsheegayo oo la leeyahay xawaaladii baa lacagihii laga joojiyey lacaga laguma soo xawili karo waxaas waxba kama jiraan xawaaladuu way shaqaynayaan banuugtu way shaqaynaysaa amnigu wuu shaqaynayaa waddanku sistamkiisa sidii buu inoo ku shaqaynayaa wax welwel ah ilaa iyo hadda oo jira ma ay jiraan suldaan koonte ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan sidii ay doorashooyinka ugu dhici lahaayeen si nabada waxaa laysla gartay inay reeban tahay wax kasta oo khalkhal ku ah nabadgelyadeenna puntland xuduudaheeda kulligeenna kulligeenna aynu ku hayno indhaha si wada jirana uga qayb qaadanno ayaa laysla wada gartay musharaxiin madaxweynaha talada hadda hayo isna musharaxa isimada taliyayaasha shacabka puntland waxaan u sheegaynaa ilaa iyo hadda inay hawshu inoo ku socoto si wanaagsan ilaahayna waxaan uga ka rajaynaynaa inuu inta dhiman ee yar inoo ku dhammeeyo si nabadgelyo iyo xasilooni ah ayna inoo soo baxaan wax khayr ku jiro oo lagu farxo ilaahayna uu dadka khiyaarta ah isagaa ina kala yaqaane talada uu inoo ku dhiibo sidaa darteed shacabku si deganaanah oo nabadgelyo ku jidho howlaha hawlo socdeen amnigana ha ka qayb qaateen xasiloonidana ha ilaaliyeen inkastoo guddiga amniga ay horey u soo saareen go-aan lagu joojinayo in wasiirada iyo howlwadeennada dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo gaarayaan garowe haddana shacabka waxay u muuqdeen kuwa ka soo horjeeda iyagoo ka hadlay warbaahinta maxalliga iyo baraha bulshada nuux muuse birjeeb v o a garowe